Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay habraaca doorashada shirguddoonka baarlamaanka taasoo ah tallaabo muhiim ah oo lagu qaaday dhanka dhismaha hay'adaha sharci dejinta iyo maamul goboleedyada. Fadhiga oo ka dhaca xarunta baarlamaanka ayaa waxaa ka qayb galay inta badan xildhibaanada cusub ee dhowaan loo doortay. Kulanka ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo dejin lahaa nidaam cad oo lagu maamulo doorashada shirguddoonka baarlamaanka taasoo loo arko mid muhiim u ah geedi socodka dhismaha dowlad goboleedka. Guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee baarlamaanka oo kulanka guddoominayay ayaa sheegay in ansixinta habraacan ay muujinayso biseyl siyaasadeed iyo doonista xildhibaanada ee dhismaha hay'adaha dowlad goboleedka wuxuuna intaasi ku daray in doorashada shirguddoonka baarlamaanka lagu qaban doono waqtiga dhow iyadoo lagu saleyn doono sharciyada iyo xeerarka cusub ee la meelmariyay.
konton iyo sideed waxaana ka waxaana ka aamusay wax baxay iyo wax joogay baa lix iyo toban xubnood sidaasuu ansax ku yahay abraaca iyo jadwalka ay soo diyaariyeen jadwalka sida ku qoran waxaa la soo xaraynayaa codsiga murashaxiinta iyo sifiyadooda iyo fiiga waxaa la soo xaraynayaa bihi oo ay taariikhdu tahay labaatan labiyo labaatan koob iyo labaatan labiyo labaatan maalinta ay saddex iyo labaatanka tahayna sida ku qoran baynu raacaynaa waa khudbad jeedinta murashaxiinta iyo doorashada iyo dhaarinta waa isku mahalin jadwalku saasuu inoogu soconaya sidaa ha la ogaado go-aankani ayaa loo arkaa inuu yahay tallaabo muhiim ah lagu xoojinayo hanaanka dowladnimada iyo dardargelinta howlaha baarlamaanka iyadoo lagu wado in toddobaadyada soo socda la qabto doorashada shirguddoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari.